sida ay xaqiijiyeen ayna sheegeen bahda caafimaadka halisi caafimaad ah oo daran ah ayaa ka dhalan karta bulshada oo aan ku dadaalin nadaafadda beeyada ay ku nool yihiin xilliyada roobka waxaa waddooyinka magaalada doobley fariista biyaha axreedda kuwaasi oo ay ka dhalan karto xaalado caafimaad darro ugu horreyn bulshada ku nool degmada doobley ayaan wax ka weydiiyey saameynada caafimaad darro ee ay kala kulmaan wasaqda biyahaasi raxmaan raxiim marka ugu horreysa magacaygu waa bashiir cabdi ibraahim waxaan ku noolaa degmada tan dhobley way jiraan dhibaatooyinkaas hadda rababka markuu imaadaan ayaa ugu badan dhibaatooyinkai iska jiraan oo iska badan yihiin waxaa jira oo kale inay ka dhashaan wasaqdaas oo kale sida daacunka oo kale sida oo kale dixiriyada oo kale waxaasoo dhan ay ka dhashaan ayaa jiraan magaaladana maanta waa magaalo aad u qurux badan laakiin waxaana yeelaya wasaqda iyo qashinka xaafadaha laga soo guraya wadooyinka wada yaallo oo rababka markay biyaha imaadaan camal ay soo xaaqayaan ay bannaanka keenaan waxaasa cudurrada inta badan laga qaadaa bulshada waxaan ugu baaqayaa waxay tahay inay wasaqdan laiska qaado aan cidna cidna kale ay fiirinin oo nin walba meeshu ku arka qashinka uu ka qaado oo asaga isxilaqaamo ayaan leeyahay magacaygu horta waxaa weeyaan maxamed maxamed haddaan ka hadlo xagga nadaafadda nadaafadda waxyaabo badan ayaa jira oo magaalada dhobley xagga nadaafadda wasaq badan oo meel la dhigaad arkaysaa wasaqda ka dhalan karta magaalada roobka markuu dhaca xilliga roobeedka waxaan leeyahay roobka markuu imaado waddada biyi baa kor ka soo qulqulaya oo magaalada ku soo xaroonaya maxaa yeeley magaalada sheeb ahaan ayay ku jirtaa marka dhammaan dadweynaha ku nool magaalada dhobley waxaan ku boorinayaa inay arrintaa loo joogsado oo magaalada waa magaaladanadii magaaladii aan viruska dadkeena laaynahay aan ka qabanna adduhuuru shadrul iimaan yaa layidhi daahirnimada oo nadaafadda waa iimaanka barkii iimaanka aad aragtay barkii waay